asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeeniraad iyo hadalsan qodobadada caawa ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee soomaaliya oo ka hadlay xaaladda dalka eedeyn culusna u jeediyey dowladda federaalk ee soomaaliya madaxda golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo mar kale maanta dood adag yeeshay xilli ay yeesheen kulankooda caadiga ee baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka oo dhagax dhigay xarunta degmada xamarweyne oo dibudhis iyo casriyeen lagu sameeyey gudoomiyaha aan idhaahday wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo si adag kaga hadlay hadalkii ka soo yeelay madaxweynaha jmaaidhaahday madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka iyadae soomaaliya shariif sheekh axmed dadkii laga kiciyey dhul dhowaan loo xugmiyey gabar uu dhalay alaa u naxariistay madaxweyne maxamed siyaad barre oo bannaanbax cabashaha ka dhigay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre oo magacaabay xubno cusub oo ka mid noqonaya golihiisa wasiirada iyo weliya cali nuur salaad oo ahaa agaasimaha dawan media group oo mar kale aan idhaahday xorriyaddiisa dib loo siiyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeennimo sabti ah axad ayaa soo gelisa taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha julaay sanadka laba kun afariyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka habeen ee dalsan kuwooda ugu waaweyn anigoo cabdulqaadir cismaan indho ayaa caawa idiin waramayo cabdiwaab cabdulqaadir xasan ayaa farsamada ku jira warkii oo faahfaahsan madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka iyadee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed oo shir jilaad u qabtay wariyaasha ayaa ka hadlay xaaladda dalka sida dhinacyada siyaasadda amniga waxaana uu madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed uu eedeymo culus u jeediyey dowladda federaalk ee soomaaliya sida ay ku waramayso wariyaha iyaga faadimo cabdulqaadir xasan
hal guutoo dagaalami karta inaysan ku jirin shabaab waa la ysyaqaanaa asagoo magaalada haystaana dirirna waa ka baxinay waa la wada ogyahay qof ankeri kartaa ma jirto hanaanka loola diriraayo hadduu fiican yahay maxaa ciidamada usoo jabeen amniga waxaan ognahaa maanta aan joogno shabaab meesha ay joogeen waa kasii xoog badan yihin waxaan u aragnaa sida wax loo bedelay inay tahay rabitaan qofeed in loo bedelay dastuurkii ayadoo weliba ay jiraan waxyaabo ka muhiimsan markaas oo taagan oo uu ka mid yahay amniga in layskugu tago oo laga fogaado wax kasta oo keeni kara khilaaf dalkan weligiis waa soo geli jira laakiin tuhmada taarlamaanta waxay tahay madax qayb ka ajaad inuu dalka soo galo xafiisyada dowladda ma laga shaqeeyaa lagama shaqeeyo uma ekin dad raba inay ka kabtaan xaalad adag oo ay ku jiraan uma ekin dad mas-uuliyad isa saaraya corruptionka waxyaabaha dowladnimada soomaaliya dumiyey ama qabiil ha noqdo ama saaxiib ha noqdo ama hanti ummadada la boobaya ha noqdo ayuu kow ka yahay in maanta la yidhaahdo waa markay ugu xumeen oo hantidii qaranka layska boobo oo aan xataa dariiq loo marin oo dhulkii layska xaraashay xaggeena geynaysaa meel ayna geynaysa lama arko waxayna geynaysaa inaan dib u laabano bilcagsi waxayna geynaysaa dib inaan u laabano madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed oo waa berigii hore saakay sabdiya shir jiraad ku qabtay hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo quseeya xaaladda dalka kaasoo ay ka mid yihiin dagaalada qabaa'ilada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dastuurka dalka arrimaha xuriyatul qowlka arrimaha musuqa kabixitaanka ciidamada admis dagaalka al-shabaab iyo hubka sharci darrada ee dhowaan lasoo geliyay dalka madaxweyne shariif intii uu hadlayay sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday arrimaha dastuurka oo ku qeexay inay jiraan sharciyo xildhibaanada aysan aqrin loona sharxin balse ay meel mariyeen taasina maahan ayuu yiri mid sax ah dhinaca kale isagoo hadlayay maandooriyaha ayuu sheegay in dhibaato weyn uu ku hayo dalka iyo dadka islamarkaana muqaadaraadkaasi uu kaalin weyn ka qaadanayo falalka amni darro ee xilliyada qaar ka dhaca caasimadda muqdisho madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed ayaa xusay in dagaalka al-shabaab dowladdu ay la gashay uu noqday mid natiijo sax ah aan laga gaarin ilaa hadda shabaabna ay isku dayayaan in awoodooda ay sii laba jibaaraan hase yeeshee dowladdu looga baahan yahay ayuu yidhi in qorshe cad ay la timaado hadaladii kale uu madaxweyne shariif sheegay waxaa qayb ka ahaa waxaa loo baahan yahay ciidanka dowladdu inuu gaaro mustawo ay la wareegi karaan amniga marka ma joogaan waayo meeshaas waxaan wada ognaha burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo waktigay u baahan yihiin in la geliyo haddii marka lagu mashquulo ciidankii istraakjarkiisii siyahay in hubka dad gaara gacantooda uu galo in ciidamada hab aan isu dheelitirayn loo qoro taas waxay shaki gelinaysaa in lagu guulaysan karo amniga inaan sugno waxayna kusoo noqonaysaa dowladda kow laba waxay taabanaysaa shacabka soomaaliyeed marka waxaa la rabaa in lala yimaado qorshe saxa oo lagu waajaho kow al-shabaab labo dagaalada sokeeye ama dagaalada qabaa'ilka in deg deg loo joojiyo saddex maandooriyaha ama daraagiska jaadka keliya ma aha ee dalkan daraagiska ka jira aada u fara badan yahay dadku waa wada og yihiin maalinba maalinta ka dambaysana waa sii waa sii badanaya marka ayadana waxay u baahan tahay siyaasad lagu waajaho arrintaas intaas waxaan uga gudbayaa arrimaha amniga waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha dastuurka arrimaha doorashooyinka oo iyaguna aada iyo aada muhiim u ah ayaguna xiriir la leh markooda arrimaha amniga sidaa ogtiin dastuur waa heshiis bulsho dalkan muddadii lasoo dhaafay waxaa lagu wada socday heshiis iyo is-afgarad iyo maxaa noo qabsoomi kara maxaan ku heshii karnaa maxaan isku khilaafsan oo aanan ka heshii karin aanan dib u dhiganaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ogtihiin madaxda dowladdu waxay xoog uga shaqaynayeen dastuurkii la haystay oo muddadaas soo socda in la bedelo oo loo bedelo sida ayaga ay rabaan marka waxaa kala duwan sida nidaamka uu yahay sida shacabku rabo sida dowladnimadu ay tahay iyo sida qof madaxa uu rabo waa kala duwanta waxaan u aragnaa sida wax loo bedelo inay tahay rabitaan qofeed in loo bedelay dastuurkii ayadoo weliba ay jiraan waxyaabo ka muhiimsan markaas oo taagan oo uu ka mid yahay amniga in layskugu tago oo laga fogaado wax kasta oo keeni kara khilaaf amniga waxaan ognaha maanta aan joogno shabaab meesha ay joogeen waa kasii xoog badan yihin ummadda soomaaliyeed kalsoonida dhexdeeda tiilay waa dhaawacantay marka sida lagu qaban karo ilaan doorashada waxay u baahan tahay siyaasadna in looga heshiiyo amnigiina in la sugi karo doorasho qof iyo codar haddaysan intaasu jirin ma sheegi kartaa sida doorasho loo qaban karo waxaan rabaa in yar inaan raacsiisto xog waxaana soo gaartay maamul goboleedyada intooda badan waktigoodu waa dhammaaday waxay jeclaayeen inay doorasho galaan in madaxda dowladda ay hortaaganto ay leedahay doorashaha gelina iska jooga war dowladnimo iska jooga ma aha dowladnimo waxaa lagu wada joogaa sharci waxaa lagu wada joogaa nidaam waxaa lagu wada joogaa heshiis in madaxda dowladda ay ku hogaamiso dadku inay iska joogaan sharci darro arrintaasna waa arrin aan la aqbali karin waana arrin aan sax ahayn waana arrin aan u shaqaynaynin qarannimada qofka wuxuu ku sharfan yahay inuu tartan galo la doorto ama aan la dooranin faadimo cabduqaadir aadi ayo tiviga dalsan muqdisho
aada ayay umahadsan tahay waryahayaga faadimo cabduqaadir oo warbixinta warkaasi eegeysay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barana waxa uu magacaabay wasiiro cusub oo ka mid noqonayo xukuumaddiisa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa mudane jenaraal bashiir maxamed jaamac bashir goobe u magacaabay wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka sidoo kale mudane cumar cali cabdi ayaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga mudane saciid maxamed maxamuud xayd ayaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeenta mudane maxamuud cabdulqaadir xaaji jeego ayaa loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiiradan ayaa ka mid noqon doono golaha wasiirada danqaran ee ra-iisul wasaare xamse cabdi bare dhinaca kaleetana ah shirweynaha sanadlaha ah ee jaamacadda simad ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho
iyo siyaasadda
shirweynaha sagaalada ee dhaqaalaha iyo siyaasadda waa shir sanadlaha islamarkaasina ay soo qaban qaabiyeen kuliyadaha dhaqaalaha iyo culumta bulshada ee jaamacadda simad ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho shirkan uu sanadkan lagu qaadaa dhigay sida wax looga qaban karo cuniyarida ka jirta soomaaliya ayaa waxaa taabagelinaya bangiga edmond community bank waxaana kasoo qayban dowladda federaalka ee soomaaliya maamulka jaamacadda simad xeeldheerayaal ardayda kuliyadaha dhaqaalaha iyo culumta bulshada ee jaamacadda simad iyo marti sharaf kale ugu horeyntii furitaanka shirka waxaa ka hadlay guddoomiyaha shirka ahna dhiinka kuliyadda dhaqaalaha daahir cabdi cali iyo guddoomiye ku-xigeenka shirka doctor yaasiin sheekh cali iyaga oo kelmado soo dhoweyn martida iyo ka warbixin waxa uu daaran yahay sanadkan shirka sagaalaad ee dhaqaalaha iyo siyaasadda ka jeediyey madasha waxaan u mahad celinayaa keynote speakerska halkan eh, jooga oo waqtigooda qaaliga noo soo horay si markaasi ay aqoontooda iyo waayacagnimadooda ku aadan food securityga waddanka ay noola wadaagaan Eh, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa edman community bank oo markii saddexaad eh, taaba gelinaysa shirkan waa ku mahadsan yihiin social responsibilitygaas ay ay qaateen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa maamulka jaamacadda oo markasta nala garab taagnaan in eh, shirkan uu qabsoomo Eh, dhammaantiin waa mahadsantihiin mar kale kusoo dhawaada shirkii eh, sagaalaad ee dhaqaalaha iyo siyaasadda jaamacadda simad waa mahadsantihiin diimka shirka uu maanta u ka hadlaayo waxaa sheegay guddoomiyaha waa waxa uu ka hadlayaa eh, food security eh, oo ah ajenda caalami ah oo adduunka dhan eh, oo uu ka hadlaayo si gaar ah soomaaliyana saameyn eh, gaar ah eh, ku leh Eh, istatistikiska u dambeysay hadda guddoomiyaha uu noo sheegayay iyo marka aan fiirino riboodka u dambeeyey june laba kun labaatan iyo afar ee ay soo saartay w f p waxay sheegaysaa in eh, ku dhowaad toddoba milyan yani six point nine milyan eh, oo dadka soomaaliyeed ah ay ay la dhibaataysan yihiin cunno yari iyo iyo iyo gaajo la dhibaataysan yihiin halkaasaa waxaa ka arkaysaa in eh, barnaamijkaasi oo food security ay tahay in eh, loo soo jeediyo indhaha dowladda iyo daneeyaasha kale ee qusayso in ay wax ka qabtaan eh, barnaamijkaasi saas darteeda marka waxaan guddigu marka uu iswareystay aan muhiimad gaar ah siinay in eh, bulshada soomaaliyeed iyo dowladdu iyo daneeyaashaba aan ku bid- u bidhaamino eh, in laga hadlaa eh, food insecurity intaasii kadib shirka ayaa lagu soo bandhigay dood cilmiyeedii yoolkoodu yahay caqabadaha cuniyarida soomaaliya iyo sida looga gudbi karo mas-uuliyiintii ka socotay dowladda federaalka soomaaliya ugu horeeya doctor awees cabdulaahi agaasimaha waaxda qorsheynta xafiiska ra-iisul wasaaraha oo dul istaagay caqabadaha sababay in dalkeennu uu la daaladhacayo xilligan cuniyarida gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe doctor cali yaasiin sheekh cali oo isna sheegay in dalkeennu dhammaan waxa uu soo dhabsaday ay ka badan tahay cuntada dibadda kaga timaado iyo agaasimaha bangiga horumarinta dhaqaalaha aadan rooble oo ismashaha dowladda federaalka soomaaliya cuniyarida ayaa iyaguna madasha ka hadlay aadka iyo problemka bulshada iyo dalka haysta wax looga qaban karo marka waan ogaadinayaa jaamacadda inay sanadkii sagaalaad qabato ee shirkan oo muhiimadda ugu weyn ay tahay in maaragtay marka koowaad dhalinyarada iyo aqoon-yahanka kasoo kacaya chance la siiyay inay cilmi baarista soo bandhigaan ee sidoo kalena xalal waara iyo talooyin ku qotan xaqiiqana ay soo soo jeediyaan oo siyaasiyiinta iyo dadka go-aamada leh ay usoo jeediyaan marka arrintaas waa bogaadinayaa anu cilmibaaranahay wacan waxaa weeye sidee beeraha soomaaliya isbedel baxadla loogu samayn karaa ee sideebaana runtii ay qeyb uga noqon karaa wax soo saarka guud ee dalkeena ayna u yareyn karaa cunto yarida mawduucaasaan ku qoranahay ee waa mawduuc runtii baaxad leh oo mug leh oo runtii dee taabanaya een mashaakilaad fara badan iyo soo jeedino fara badan oo la xiriira si dalkeena horumar ugu samayn karaa beeraha wax kale dhan meel iska dhig cuntada aan dibadda ka keenno ee aan soomaaliya keenno oo aan isticmaalno waxay exfiid gareynaya ay ka badan tahay dhammaan waxaan dhoofin marka laga reebo laba sano oo just waxaas waa waa iska ood layar soo maha just two years inta kale o dhan yacni maxaan dhahnaa daatan two point two billion aan dhoofino ma aha intaas ka badan cuntaa soo dhoofsata marka eh, food security-ga doodeeda meeshaasaa ka gelaysa maanta ya wax yar haddii xootiyiinta ay jidka xirtaan astaqfirullah waa- waa- waa- annaga dhan waa faataxa nool mara dabaqyada cunto ma ahan suudka haysta cunto ma ahan you can survive
sidaan ogsoonahay jaamacadu waxay qabataa saddex shaqo laba ka mid aan meeshan ku haynaa maanta saddexda shaqo ay jaamacad qabato waxay kala yihiin waxbarid dad in wax la baro oo galaas la galo shahaado la siiyo shaqadaas ay qabataa shaqada labaad ay qabato waxaa la yidhaahdaa waa cilmi baaris maanta halkan waxaan u fadhinaa in lasoo jeediyo cilmi baarayaal kala duwan ay oo ka hadli doona mowduuca shirka maanta oo ciwaankiisa uu yahay hubanti la-aanta cunnada ee soo wajahaysa soomaaliya ma haysata sidee lagu yareyn karaa sidee looga bixi karaa shaqo saddexaad ay qabato waxaa waaye waa mujtamacay u adeegtaa mujtamaca see loogu adeega in la yareeyo waxawahay fakriga ka mid a in dad badan oo shaqayso kale lasoo saaraa ka mid a dadkaas waxay ka qayb qaadan doonaan yareynta dhibka ka jira baahida ee waddankeena waxaan u mahad celinayaa qabaqaabayaasha shirka waxaan rajaynayaa shirkan markuu dhammaado inuu kasoo bixi doono tala soo jeedin tala soo jeedin tala soo jeedintaas oo dhehaysa dhibkan waxaa looga bixi karaa kow iyo laba iyo saddex in la sameeyo kadibna dadka ay qusaysa ay sameeyaan kadibna insha allah waa gaari doonaa insha allah cabduqaadir cismaanilow dalsan t v muqdisho
warkii habeen dacaaw waa kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho khiyaartan dhegaysataay waa nageyntaa warkan kiisa xiga nabadii warsan
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talalhel